shirkaa waxaa kasoo baxay dadku inay amniga nagala shaqeeyaan oo iyaga aaraadoodan dhegeysanay inay ku qanacsan yihiin sida amniga iyo warbixinta iyo shirka waa gartay laakiin dadka shacabka ee reer shibis waxay sheegayaan in dad dareeskii dawladda ku labisan ay moobelada ka qaataan arrimahaasa annaga noogu darnaa habeenadaana waxa weye gaafmeer ayaan ku sameynaa degmada gudaheeda waaxaha dadkuna si si aad ay noola shaqeeyaan arrintaasna waxa weye tillaabo adag iyo gacan adag inaan ku qabanno annaga iyo dadka degmada degan waa isku afgarana ma garat kuwii noogu dhawaa qabashadoodii annagoo ku xayrinayno ku daba jirna ayay ka tillaabeen degmadeena soodinteeda boon dheeray galeen taliyaha boon dheeraa qabtay maxkamad baa la saaray xabsiga dhexaana loo dhaadhiciyo ma garat waa gartay dadkaa tiradooda imise ay ahayd marka
ilaa adigu nin qori ku hubaysan oo dariiska dawladda gasta oo burcada iyo iyo ninkaletoo la socda labadaas nin bay ahayd ma garat